waxaan ugu talagalna in caruurtaas soo fakatay oo kasoo carartay meelaha ay nimankaa joogaan iyo dhibaatadooda inay lagu daryeelo qeybaha ugu xooga badan i c r c oo kaleento iyadana meeshay tagtay waxaan maaragtay ka shaqaynay iyadana inay maarata wax u qabato inay wax u qabtaan hadda maarata markaas soo baxayo safarka soo aadayay waxay ii sheegeen inay u socdaan waxqabadna maarata inay wax u qabtaanna ay suurtageli waa runtaasi ciidamada ayaa waxaa la rabay inay ka hormaraan degmada dhinaca cadowga xig xaggiisa inay ka degaan hadday ciidamadii kasoo degeen dhinacii soko maamulka gobolku waxa uu maarata meesha ku joogo ama maamulka degmadaba uu ku joogo waa ciidamada inay maarata meesha ayaga ay ammaankeeda ay xafidaan maana ciidan gooniya ma laho degmaduna ma laho gobolkuna ma laho marka ciidamadii qaranka ayaa waxay joogaan wundada iyo amison oo sukadan dhinaci warshada degan sidaas ayay marka u suurtageli weysa in habeenkii maamulka hirshabeelle weli ciidan u gooniya ma uusan samaysan